barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal waxaa allaha u naxariistay ku dhowaad laba toddobaad ka hor adis ababa ku iishay gabyo caan aha oo la odhan jiray cabdi maxamed awmagan cabdigalayaxna ku magac dheeraa kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo labaatankii ayuu ku dhashay meel ka mida geyiga ceelgaab loo yaqaan wuxuu ku barbaaray oo ku tabaraystay doollo iyo toomaha wardheer galguduudna wuu ku gaboobay sidiisama tarbaxnaan wuxuu ahaa reer miyi aan caanaha geela gelinna ka maarmin oo magaalada inuu sudcaal ku yimaado mooye aan weligii ku nagaan maansadii uu muddada dheer tirinayay waxaa badanaa yaqaan dadka degaankiisa iyo shisheeye ay cilmi baarisi u geysay dabadeedna qaybo ka mid ah buugaagtooda ku daabacay sidaa awgeed gabayadiisa quruudda badan lihi tabtii loo baahnaa dadweynaha soomaaliyeed uguma dhex faafin ma ahayn sida hal abuurada reer magaalka ah nin ka faa'iidaystay teknolojiyada casriga ah ee qaybtii dambe ee qarnigii labaatanaad ay soomaalidu baratay inay suugaanta isugu tabiso waxaan u jeedaa idaacadihii dowladda soomaaliya iyo cajaradihii kaaseedka ahaa ee isticmaalkoodu lixdanadii iyo wixii ka dambeeyey uu si aad ah dalka uga dhaqangalay si kastaba ha ahaatee toddobaatan guu muddo ku dhow ayuu galayax gabyaaye ujeeddooyinka ay soomaalidu wax ka tiriso intooda badanna waxbuu ka yidhi ha yeeshee waxaa jira laba ujeeddo oo aad maansadiisa uga dhex muuqda kuwaasoo kale ah guwaabada iyo ammaanta geela si kolka aydun wuxuunaga ogaataan nooca dhaxalka suugaaneed ee uu gabyaagaasi inooga tegey waxaan isku dayi doonaa barnaamijkan iyo labada xigi doonaba inaan ku soo qaado tusaalayaal gaagaabanoo maansadiisa qaarkeed aan idinkaga soo goldooxi doono markii haddaba haasaawo loogu yimaado halkuu galayax jeclaa inuu ka bilaabo aniguna intaan abbaaro aan wax idinkaga iftiimiyo tixihii uu geela ku ammaanay qaarkood wuxuu ahaa nin si xad dhaafa meesigaa u jecel oo aan xoolaha kale xoola u aqoon caanihiisa mooye oon kale oo idili ay la xaraarayd magaalada iyo waxa laga gasiintaana ay hafadyan la ahaayeen taasina waxay sabab u noqotay qiyaasta laba dalool oo maansadiisa ka mid ahi inay ku saabsanaato ammaanta geela dheefta uu leeyahay iyo tabaha ugu wanaagsan ee loo dhaqdo wuxuu ahaa tan iyo kuraynimadii nin dhaqaalaha geela u googo'ay sidaa darteedna aad u yiqiin dabeecadaha saddexda jaad ee uu ka kooban yahay waa siif dacarka mayga iyo soomaal cadkee taa ayaana kol dambe ku dhiirigelisay inuu ku faano aqoonta meesigaas cid kula tartami kartaay inaanay jirin sayid maxamed raaga ogaas iyo odayadii la da'da ahaana allaha ka dhige kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatankii gabay uu tiriye waa kii ugu arartay anoo qayd maraykaana qaba maraba waacayne iyo haatan madaxayga oo meela ka caddaaday intaasaan mareerta u sitoon dabab maluugnaaye wax dhan baan mataanaha ka shubay tii macaan badanee wax dhan baan wadaan uga malmalay eegal maax kulule wax dhan baan habeenkoo mugdiya maylo cooroga wax dhan baan ku miray toomihii murufka weynaayee wax dhan baan magaalo u huray oon meeriyo dhaqaye wax dhan baan haween uga maqnaa mahersigoodiiye wax dhan baan maqaarada u siday igara muuq dheere wax dhan baan u maray baarqab tii maydabta ah wax dhan baan islaan soo martiyey gaawuhuu muraye wax dhan baan masaar qaatayoon mooraduu dhigaye madow iyo caddaan iyo guduud midabyadii geela macnihiisa oo idil sidaan anigu moodayo kolay maxamed iyo raaga tahay odayadii mayday waa muran nin kale oo iyidhi kaaga muunsanaya iskabasa jeclo uune waxaa jira sababo dhowra oo ay soomaalidu geela ugu xidhato kuwaasoo loo hormarin karo caanihiisa faraha badan ee jiilaalada mugga ay xoolaha kala gabloolaan isaga loogu irkado abwaankii soomaaliyeed ee la weydiiyey sababta meesigaas meesiyada kale looga jecel yahay waa kii ku jawaabay cagku raacda iyo caano ku deequu leeyahay galayax oo caanaha geela ammaanaya kana sarraysiinaya dhuuni kasta oo ay reer magaalku cunno ku sheegaan waa kii lahaa bur la shiilay baastada macaan bari la googooyey bariis subag leh baad iyo anfaco beledka soortiisa bunshaadani bakeeriga qaxwaha lagu bigaynayo barwaaqada magaalada haddii badi la ii siiyo bashmahayga goortaan gasho yaan belal ka qaadaaye kolkaan biraha laamay dhammaan badan qaboobaaye oo baadinkaygiyo wadnaha baraf la moodaaye ninkii baxar ogow geelu waa bowda kaa jabaye waana boqorka xoolaha haddaad baran lahaydeen mar kale isaga oo ina baraya caanaha geelu inay yihiin cunnada keliya ee oogada aadanaha wax ay ku taraan mooye aan wax u dhibin lahanna gelin waa kii lahaa caanaha qiyaas laga liso iyo qoranka ruurkeeda ayuunbaa quraac iyo cashaba lagu qaboobaaye qashin weeye soortii kalood quudka dhigataaye qandho iyo kulayl laguma oga qabata meel baase qabsinkii iyo calooshoo dhan bay qaras u jeedaana inkastoo qasnada looga furo qadanna loo yeelo magaalada ma qaayibo ninkay qaawo korisaayb qaxwo kulul qudaar iyo beriis qamadi laysiiyo qadac subag ah way lagu darow qiiqu ololayo qalbiga wax uga sii roon inaan dhay qurquriyaayo kol haddaan markuhu ii qotomin qulubta laabtiyeb mar kalena abbaaraha kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii gabay aad u caanbaxay oo suubay adigaale lagu magacaabo ayuu ku taxay saddex iyo toban arrimoodoo geelu uu kaga doorroon yahay meesiyada kale ee ay soomaalidu dhaqato markaas buu ugu arartay haddeeroon salaasiin jiray iyo saayid iyo dheeri iyo sabi ahaantii markaan sabadka meeraayey intaasoo sanooyina haddaan saafi daba joogay sifaalooyin badan baan bartiyo si khil wanaageede saddex iyo toban hal oo wada sifaah suubay adigaa leh dabadeedna saddex iyo tobankaa hal midkood ayuu ku soo qaaday caanaha geela iyo markay sabanxumaaga tahay sida loogu baxsado siday isaga la tahay waa marka reerka geelale ay dhiiluhu u buuxaanoo wiil iyo waayeelba ay wada dhaadan yihiin halka wax ugu wacanba beerayda lo-leyda iyo reermagaalkuba ay diyahaalka gaajada la siriirsan yihiin wuxuu yidhi maantuu sabaan xumi dhaco oo uunka wada seemo sabuullada haruurka iyo hadduu saracu aafoobo ama sada magaaliyo arlada siinad laga waayo sac ninkii lahaa waa inuu surafka raacaayo caanaha sibraarada ku jira suubay adigaa leh dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu moogan halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadaniyo qayb kale oo ku saabsan sidii allaha u naxariistay uu cabdigalayaxa u tilmaamay jacaylkii xaddhaafka ah ee uu geela u hayay iyo guud ahaanba dheefta ay soomaalidii xilligiisu ugu xilan jirtay